bismillaahi raxmaani raxiim duhur wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta ubax dhigay taalada darjarka daasoon ee degmada boondheer ee gobolka banaadir
magaalada muqdisho iyo gobolada dalka oo lagu qabtay munaasabada lagu dabaaldegayo xuska koowaad kowda luuliyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dalka ay ka jirto xaalad adag oo u baahan in si deg dega wax loogu qabto kadib khudbad uu ka jeediyey munaasabada kowda luuliyo
madaxweynaha maamulka puntland oo madaxda dowlada federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada ugu baaqay inay gurmad u sameeyaan dadka ay abaaraha saameeyeen
qaramada midoobe oo sheegtay inay ka go-an tahay sii wadida taageerada ay u fidinayso dowladda federaalk soomaaliya
ra-iisul wasaare xamse oo shacabka ugu baaqay in ay u midoobaan horumarka iyo dibudhiska dalka
waxaa ugu waaweyn haweeneydii ugu horreysay oo madow ah oo ka mid noqotay hay-adaha garsoorka ugu sarreeya maraykanka
iyo midowda yurub oo dib u bilaabaya maalgelinta n g o-yada falastiin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duhurnimada jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha toddobaad luulio sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warka duure radio dalsan warka waxaa soo saartay ilhaan mustaf waxaana si wada jirna u akhrinayna xuseen iyo ilhaan aynu ku bilownay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ubax dhigay taalada dabjirka daasoon ee degmada boondheer ee gobolka banaadir kadib munaasabad halkaas ka dhacday faadumo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ubax dhigay taaladan daljirka daaqsoon ee kala soo hadlayo waxaa ubax dhigan madaxweynaha kuwa helinaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka gobolka banaadir horkacayay guddoomiyaha gobolka ahna duqa caasimada muqdisho iyo ku-xigeenadiisa sidoo kale shacabku ku kala dhaqan toddobiy tobanka degme ee gobolka banaadir halkan ayay ku sugnaayeen iyo dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida markii uu halkan soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu horeyn waxa uu salaa sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka khadiijo maxamed deeri iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basme caamir shakeeti oo warbaahinta la hadlay ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey ee u dabaaldegidda maalmaha xurriyadda sida lix iyo labaatanka jun iyo kowda luuliyo iyadoona markaasi dadka shacabka soomaaliyeed ay markaasi ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan midnimada soomaaliya waabaabaryey bilicsan arooryo baxsan maalin boqoran sidaad ujeeddaan waxaan ku soo gabagabaynay toddobaadka xorriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya barfasar xasan sheekh ayaa ubax dhigay taallada daljirka dahsoon marka alxamdulilah dhammaan guddiga xaqiiqdii waa toddobaad aad u muhiim ugu ah shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba meelay joogaan waxaan u rajaynaynaa intii halgankaas ku dhimatay inuu ilaahay naxariistii janha ka waraabiyo waa maalin weyn waa maalin ahmiyad gaar leh waa maalin nugu weyn ummadda soomaaliyeedna ay naftooda iyo maalkooda u soo hureen in gumaystaha laga baxo maantoo kale oo quruxda badan inaan wada aragno waxay noo tahay sharaf waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan guddiyada ka qayb qaatay howlaha neeti ee u horeeyaan guddiga maamulka gobolka banaadir faadumo cabduqaadireed ee tv-ga dalsan taalada darjirka daasoon magaalada muqdisho
magaalada muqdisho iyo gobolada dalka oo lagu oo- ayaa lagu qabtay munaasabado lagu dabaaldegayay xuska kowda luuliyo xuska sanad guurada lixdan iyo labaad ee ka- kasoo wareegatay markii ay ka xoroobeen gobolada koonfureed ee dalka gumaystihii talyaaniga iyo midnimadii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ayaa dul istaagtay mudnaanta uu siinayo xaqiijinta soomaaliya oo heshiis ah munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda waryaheena cir guje ayaan u eegaya faahfaahinta warkaas
labiyo lixdan sano ka hor markii guuleedyadii gumaysiga laiska rogaysta markaasina dalka laga saaray gumaystihii talyaaniga caawa waxaan ku sugannahay hotel ilid ee magaalada muqdisho hoteelkan oo daraf ka saaran xeebta muqdisho badweynta hindiya ayuu dacar kaga hayaa oo halkan aannu saaran nahay waxaad qaadanaysaa hawo macaan badna waxaad ku jeedinaysaa badda iyo mawjadaha kala gedisan ee isbedbedelaya halkan waxaa lagu soo bandhigayaa caawa heese kala gedisan waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid a shacabka muqdisho ku nool iyagoo dabaaldegaya labiyo lixdan sano ka hor markii heegyada gumaysiga iska rogay kowda luuliyo islamarkaasina talyaaniga laga saaray dalka dalson t v waxaa la hadlay qaar ka mid ah saaxiibada ka soo qayb galay ee halkan caawa ku caweynayey waxayna hambalyeeyeen labiyo lixdan sano ka hor markii heeryada gumaysiga layska rogay islamarkaasina gumaystaha layska xooray waxayna shacabka soomaaliyeed u direen dhambaal hambalyo oo ku aadan kowda luuliyo caawa aad ayaan u faraxsanahay maadaama waxaa ka soo qayb galay munaasabadda kowda luuliyo ee xornimada soomaaliya maasha allah aad aan ugu faraxsanahay waddankayga waxaa ka muuqato jibiilo iyo wadaninimo iyo xornimada loo dabaaldegaan waxaan jeclaan lahay in mar walba masaan loo xuso waana u rajaynaa inuu horumar fiican sii gaaray insha allahu tacaala maadaama aniga hadda xafladda meel dheer iyo juhdi baan u soo geliyey aadaan ugu faraxsanahay sidaan isi kasii wacanne in sanad walba nagu dhacdaa rajaynaa insha allah aadaan ugu farnax xornimadeenna oo waalidiinteen iyo dadkeen nagu horreeyey ee u soo halgameen oo maanta ku naanoodayno marka caawa aad iyo aad ayaan u faraxsannahay kooyluul aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayno caawa aad iyo aad ayaa loo damaashaadaa dadkana farxad ayay ku wada caweeyaan- caweynayaan waan mahadsan tahay muqdamada guud ahaan dadweynaha maanta caawa aad iyo aad ay u dhisan tahay meeshaan aad iyo aad si- si khatar ah ay u soo dhaweeyeen caawa kooyluul iyo saaid ayaa caawa loo xusay mar walbana saa in loo xusa ayaa muhiim ah dhallinyarada soomaaliyeed caawa damaashaadayaan aad iyo aad ayaan u maashaalna caawa jawigeena aad ayuu macaansanyaa- macaan badan yahay ee, sanad guuradii munaasabadii kooda looliyo maalintii midnimada ee, gobollada koonfureed ee soomaaliya iyo gobolladeenna waqooyi ay midoobeen oo maanta ay ka soo wareegtay muddo lixdan iyo laba sano ah ee, dhammaan dadka soomaaliyeed ayaan hambalyadaas u dirayaa dal iyo dibad waxaan rajaynayaa sanadka sanadkaas haddii lahayd mar laba kun labaatan iyo saddex sanad guurada lixdan iyo saddexaad dalka soomaaliya oo nabad ah dhammaantiis waxaa jira dad soomaaliyeed oo caawa aan xorriyaddan haysan ee, oo sharaftaan aan haysan oo runtii gumays ku jira waxaan rajaynayaa sanadka sanadkiisa in dadkaasna eh, insha allah eh, ummadda soomaaliyeed la xoreeyo ee, dadka soomaaliyeedna aysan si saxa ay eh, xornimo ugu dabaaldegaan Ee, meelaha qaar waxaa ka jira wixii laga xoroobay wax ka xun runtii oo gumaystihii laga xoroobay wax ka xun baa ka jira Ee, dad baa gumaysi ku jira waxaan rajaynayaa in dadka soomaaliyeed dowlad iyo shacabba loo soo jeesto sanadka sanadkiisa dalka soomaaliya oo dhan si nabada eh, in looga wada dabaaldego shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaan leeyahay sanad guuro wacan kooda luuli ayaan maanta u dabaaldegaynaa magaalada muqdisho caasimadda ummadda soomaaliyeed hotel elate paradise on the beach yani liido ku yaalo waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dalkan waa dalkeennii waa maalinta xorriyadda qaadanay waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo waa markii ugu horreysay aan waddankayga hooyo intaan soo qaangaaray ee caqli aan yeeshay igu horreysay ee caawo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waddankayga waa nabad inaan dib u noqdana ma rabo insha allah halkan ayaan ku noolaanahay inta noloshayda ka dhima aad iyo aad ayay umahadsan yihiin tiifiga kaadsan oo caawa siiyey inaan hadalno magaalada muqdisho maasha allah markii noogu horeysay aan kowda luuli ka soo qayb galno weligay xataa wadamadaas gaalada anoo jooga kama qayb galin waa markii igu horreysay oo dhulkayga hooy aan kaga qayb galo waana ku faraxsanahay mataqaanaa maasha allah waddankeena ha jiro ha joogo insha allah ilaahay calankeena iyo dadkeena nabad iyo dhulkeena nabad ha iyo nooga dhigo.
ciideenaba waan idin soo dhaweynaya kasoo taga dhulka gaalada waxaan ka salaamayaa shacabka soomaaliyeed oo dhan meel walba ay adduunyada ka joogaan waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo kowda luulyo labiyo lixdan sano ka hor waxaa laga ceydhiyey dalka islamarkaasina koonfur laga ceydhiyey gumaystihii talyaaniga waxaana laska xooray heryada gumaysiga waxaana sidoo kale midoobay koonfur iyo waqooyi calanka cawada badan ee cawaale ayaa maalintaasi yeeshay muunadi awood buuxda cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab cirgujo warbaahinta dalsan muqdisho
waa mahadsan waryahayga xirguje markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabadda xuska kowda luulyo ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka curyaamiyey dowladnimada soomaaliya tan iyo xornimadii kadib ay ugu horeeyaan qalbijab iyo kalsooni darrada shacabka soomaaliyeed kasoo gaartay dowladooda isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la dhaliyo dhibaatooyinkii dhacay dowladuna ay mudnaan siiso heshiisiinta dadka soomaaliyeed iyo xal u helidda dhibaatooyinka jira sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu xusay in dalka ay ka jirto xaalad adag oo ka dhalatay saameynta abaaraha daran wuxuuna dadka soomaaliyeed ugu baaqay in ay doorkooda ka qaataan dadaalada ay dowladda ku bixinayso gurmadka iyo abaaruhu dadku saameeyeen
dowladnimada heerarkeeda kala duwan ee heer dowlad goboleed leh ee heer maxaan ku dhahda gobol leh heer degmo leh meesha ugu horoseyso haddaan naqaano heer degmo ah qaab dhismeedka xukunka iyo taladu waa inuu ku jiraa qayb ama organ ama xubin ka tirsan maamulkaas hoose oo u xil saaran dib u heshiisiinta lianna khilaafku wuxuu ka dhacdhacaa mar kastoo ummaddu ay isdhex marto oo ay wax isdhaafsadaan khilaafaa ka dhacaya beerihii tacabkiyaa khilaaf ka dhacaya xoolihiyaa khilaaf ka dhacaya waddadii la marayaa khilaaf ka dhacaya ceelkiyaa khilaaf ka dhacaya waxa mujtamacu meelaha isugu yimaadaan oo waxa ka dhexeeya yaalaan oo dhan maadaama waxa mujtamaceena ka dhexeeya in badan oo kamida ay yar yihiin biyaha yar maxaan ku idhaha beeraha tacbamo oo biyaha haystaa nagu yar maxaan ku idhahdaa dhulka daaqsinka lahaa nagu yar maxaan ku idhaha wax badanaa nagu yar waxaas nagu yaray ka xafiirtankooda kala jiidsado khilaafa kale khilaafaadkaasi bulshada u dhexeeyaa marka dib u heshiisiinta bulshada dib u heshiisiintaas bulshada markaa meeshaas ugu hooseyso oo meesha bulshadu ay ku macaamilaysa ah waa in uu ka jiraa qaab dhismeedka xukunka ee ka dhisan qeyb ka mid ah oo qaabil sida qaybtan caafimaadka waa qaybtaana waa tacliinta qaybtaana waa biyaha qaybtaan waa cadaaladda qaybtan waa canshuuraha qaybtaan qaybtaan waa amniga aan u leenahay qayb la mida oo structureka dowladnimada ku jirta oo dib u heshiisiinta bulshada u xil saaran waa inay jirtaa qawaaniin iyo lawaaxi waxaa kale hagan waa inaan samaysana waxna waa nooga bilaaban yihiin sidaas daraaddeed dib u heshiisiinta bulshada marka waa wax socdo waay waa socoto meel kuma eka xadath ama eventi maanta kow- kowda juulaan u dabaaldegnay waana dhammaysanay caawa waa kala hoyanaynaa aan leenahay maaha eh waa arrin joogtaa oo soconayso oo mar walba u baahan inay sii socoto ay sii socoto ay sii socoto taas waxaa la yidhaahdaa dib u heshiisiinta bulshada degmada ka keen gobolku hal ahaado heer gobol dib u heshiisiin ha u dhacdo ka keen dowlad goboleedku hal ahaado
qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka go-an tahay sii wadista taageerada ay u fidineyso dowladda soomaaliya waryahayaga al cadaala ayaa faahfaahinta warkan inoo eegayo
qaramada midoobey ayaa waxa ay ka hadashay maalmaha xorriyadda ee soomaaliya iyadoo sidoo kalena shaacisay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan dowladda federaalk ee soomaaliya ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey ee u qaabilsan soomaaliya james swana ayaa shacabkii dowladda soomaaliyeed waxa uu ugu hambaliyey sanad guurada lixdan iyo labaad ee kasoo wareegatay madax banaanida soomaaliya waxa uu ku celiyey sidoo kale in qaramada midoobey ay ka go-an tahay sii wadista taageerada ay u fidiso dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed waxaana sidoo kale uu intaa ku daray in haatan qaramada midoobey ay diyaar u yihiin wax weliba oo ku aadan oo ay kala shaqeynayaan dowladani cusuba qoraalka ka soo baxay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swana ayaa imaanaya iyadoo xalay muqdisho lagu qabtay munaasabad weyn oo ay ka qeyb galeen madaxda dalka ugu sarreysa taasi oo lagu dabaaldegayay kowda luuliya oo ku beegan markii labada gobol ee koonfur iyo waqooyi ay midoobeen
mahadsanid cabdala madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay gurmadka dad waa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolada dalka iyo sidoo kale deegaanada maamulka puntland madaxweyne siciid deni oo ka hadlayay munaasabada sanad guurada lixdan labaad ee kasoo wareegatay markii ay xornimada qaateen gobolada koonfureed ee dalkeena iyo midoogii waqooyihii koonfur ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dalka ay xilligan ay ka jirta abaar baahsan oo u baahan in si deg deg ah loogu qabto dadkay abaaruhu saameeyeen madaxweyne siciid deni oo munaasabada ka hadlay ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in dadkaas gurmud loo sameeyo isagoona sidoo kale sheegay in dowladda federaalka madaxdooda iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada loogu baahan yahay inay gurmud u sameeyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen sidoo kalena wuxuu tilmaamay in dadka soomaaliyeed sidoo kale looga baahan yahay inay ka qayb qaataan soomaaliya ayaa waxaa xilligan ka jirta abaar baahsan
waxaana hor yaallaa hadda waa mustaqbalka oo u baahan meeshii in laga ambaqaado oo bulshada soomaaliyeed wixii ay ka sugaysay mas-uuliyiintooda inay helaan waxaad og tihiin waxay ku soo aaday sannad guurada tani xilli duruufihii jiray ay ugu darsoomeen abaar baahsan oo geyga soomaaliyeed iyo geeska afrikaba cabsi looga qabo meelaha qaarkoodna ay gaartay marxalad macaluul ah waxaa runtii arrintaas dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan halka uga dirayaa baaq inay u istaagaan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira ee dhaqaalaha haysta siday u gargaar lahaayeen dadka soomaaliyeed oo badankiisa hantidoodii ay halis ku jirto boqolkiiba toddobaatan bulshadeennu waa reer miyi haddaysan ka badnayn ama siddeetan ahayn waxay ku tiirsanaayeen waa xoolaha nool hadday abaari dhacdo waxaa soo gaaraya dad badan oo hantiilayaal ahaa oo xoolo haystay ayaa maanta waxay qarka u saaran yihiin inay cayr noqdaan oo ay suuragal ahayn inay ubadkoodii iyo qoysaskoodii ay quudiyaan waxaa kaloo iyadana intii magaalooyinka jooga halis ku haysta maxaa yeelay dhaqaalaha inta magaalada joogta iyo dowladuhuna waxay ku tiirsanaayeen xoolahaas nool iyo dhaqaalaha ka soo gala dhoofkiisa oo dad aada u fara badan oo kala duwan ay ka manaafacadsadaan midka dhaqda keliya duruufta ma haysato kii iibsaday jiray kii dhoofin jiray kii ka sii ganacsan jiray kii gaariga ku qaadi jiray dowladdii ka heli jirtay canshuurta oo ciidamada iyo amniga ku ilaalin jirtay intaasoo dhanba saamaynta abaartu waa ay gaaraysaa waxaan rajaynayaa in dadka soomaaliyeed mas-uuliyiinta dowladda ee dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan bulshadaba ay arrintaas iska kaalmaystaan oo ay dhinaca iska dhigaan duruufaha mararka qaarkood ka mashquuliya oo adeega bulshadooda dowladda puntland iyada oo mabaadiida dowladnimo iyo aasaaska ah in bulshada loo adeega ka duulaysa waxa ay xoogga saari doontaa sidii ay bulshada uga qayb qaadan lahayd intii karaankeeda ah inay u adeegto oo ay weliba arrimaha abaaraha ayaamahan xoogga ay saarto guddiyo abaara ayaa la saaray xooga ayaa la ururiyey xooga aanan runtii hordhac ah oo runtii muujinaya khatar ayaa soo baxaya waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis markaan iskaalmaysanno oo bulshada inteeda kaleetana la wadaagno inaan ka gudbi doonno marxalado kuwaan oo kale iyo kuwo ka daraba wayna soo mareen waxaan rajaynayaa isku duubnida iyo midnimada in looga gudbo waxaan sidoo kaleeto dowladda puntland ay caddaynaysaa inay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah iyo cid walba iyo dowladaha jaarka ahba inay la shaqayn doonto sidii abaarahaas looga gudbi lahaa waxaad og tihiin xoolaheennii waxay u gudbeen xuduudda ayay ka gudbeen ethoobiya ayay ku jiraan reserve area jiraan waxay u gudbayaan maamulada kaleeto waxay ka soo gudbayaan maamulada kaleeto maamullo kale imaanaya hadday abaari timaaddo waxaa la rabaa in la isla kaalmaysto maxaa yeelay waa waa arrimo bini aadamnimo oo laga wada shaqeeyo waxaan sidoo kaleeto ka codsanayaa dhammaan dadka soomaaliyeed haddii markuu baadka iyo biyuhu yaraado waxaa abuurma khilaafaad waxaa dhici karta in isqoonsi dhaco in lagu dagaalamo baadka iyo biyaha yar waxaan rajaynayaa iyadana colaadaha ka dhasha dhibaatooyinku markay jiraan iyagana in laga waantoobo oo midnimada iyo wadajirka iyo wanaagga laga shaqeeyo
halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda dalsan haatanna wararkii dibadda midooda yurub ayaa u sheegay laba n g o oo caan ah oo lagu lagu leeyahay falastiin in ay dib u bilaabi doonaan maalgelintooda kadib hakad sanad ah oo la xiriiray eedeeno aan sal lahayn oo ay soo jeedisay israa'iil guddiga yurub la-aanta fulinta ee midooda yurub ayaa dhowr maalmood ka hor waraaqo u diray n g o-yada alxaq iyo xarunta xuquuqda aadanaha ee falastiin iyaga oo ku wargeliyey in la qaaday shuruud la-aan xayiraad saarneyd saddex iyo toban bilood guddiga waxa uu soo xigtay natiijooyinka dib u eegista uu sameeyey xafiiska midooda yurub ee ka hortaga khiyaanada waxaana la sheegay in aan la helin sabab ku filan oo lagu furo baaritaano ku saabsan in hay-addaasi la shaqeeyaan argagixisada muddo toban sano ah alxaq waxa ay ka shaqeynaysay ilaalinta xuquuqda dadka falastiiniyiinta ee ku dhaqan ka dhanka ah xadgudubyada sharciga caalamiga ah ee ay geysteen israa'iil iyo dembiilayaasha kale
gudahaan dhegeystayaal warkii duur aad ka- aad kala socoteen idaacadda darsan ee magaalada muqdisho waa naga intahay hesheeciddii warkii kusooga waxaad dib wali kartaa radio darsan dot com idinkana waad ku mahadsantihiin la socodka ila jaanqaadka warka duure radio darsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel